niyo maanta totalka hadda ma hayo laakiin waxaan umalaynayaa inay tahay lixdan iyo sagaal miya ahayn mise toddobaatan intaas iyo lixdan iyo toddobo intaasaan udhexayna umalaynaya totalka ma hayo waayahay halkee laydinka keenay sidee laydin soo qaadee laydin keenay magaalada muqdisho niyo gobollo kala duwan laka keenay dhalinyaraden ahaan oo maraykanka dhexe maraykan nalka soo qaaday waxaan ahayn uban manaha ubadan u badannahay dad macnaha maraykanka hadda dhow galay oo asylumka codsaday oo asylumkii loo diiday oo macnaha waxba dambiy aan dambiilayaal ahayn oo macnaha markii lasii dayi rabana macnaha travel document safaaradda ay dhacday travel document anaa usoo ganaya dadkan wadankan soo celinaya marka asxaabta anagana la socoto isku waktiga ahayn oo adiga labaatan beri camal aan kala horeynana waa la fasaxay annagana markii nala fasaxela macnaha safaaradii dhacday macnaha travel documentan usoo ganaya todobiyi tobankii ko iyo tobankii abril bishan hadda abril aan ku jirno bisha hadda lasoo dhaaf abril soo saara travel documentiga maanta nalaku soo qaado o dhan oo airbortka hadda nalagaga qaatay kulligood waayo haddaan ku weydiiyo jaamac inta ogaalkaaga ah tiradan kala duwan ee lixdanka kor u dhaafay aad ku timaadeen hadda magaalada muqdisho maxay isugu jireen haddii aad noo faahfaahin karto gobolada ay kala joogeen sababaha iyo sida siday kusoo galeen maraykanka iyo weliba qaabka loo keenay mayo dhammaanteen mostly waxaan ugu badannahay dad asylum ku galay dad wadanka luku galay oo wadamo kala duwan kasoo tegey oo macnaha wadamo kala duwan kasoo lugeeyey oo mana maraykanka soo maray dhul soo maray mexico saa soo galay borderka soo galay marka kabacdi maraykanka asylum aana ka codsana asylumka wuu diidayaa asylumka markuu diido kabacdi saddex bilood aana lasii jiray saddexda bilood markay dhammaato kabacdi waana la fasixi jiray haddee raggaasaan u badan nahay annaga dadka asylumka ah iyo dad dad yar waxaa lagu jira marka oo sida hadda aan arkayay oo naloo sheegay oo dambiilayaal oo maraykanka hore usii joogi jiray oo asaad usii badneen maaqaan intay yihiin adigo toban shan miya lix miya ma garana intay yihiin intay u badan yihiin rag saasa waa jiraan laakiin inteena kale waxaan u badannahay dadaan dambiilayaal ahayn oo wadanka asylumka u galay waayo haddaan adiga gaar ku weydiiyo adigu maraykanka sideed ku soo gashay se goormaad soo gashay niyo aniga waxaan soo galay abril waxaan soo galay may two thousand fifteen aan soo galay south african kasoo tegay wadankaasaan sii maray brazil aan sii maray meeshaasaan sii maray mexicoaan sii halkaas ka galay haddee maxkamadii waa ii dhamaatay saasaan dhinaan iigu siiyey sharciga soomaali walba lama sii jirin laakiin waa la fasixi jiray soomaalida dhammaantood waa la fasixi jiray markay sharciga saddexda bilood dhamaystaan haddee asxaabtii annaga almost konton iyo xooga ayaan ahayn toban iyo toddoba mawgii intii kale waa lawada fasaxay wadankaa lagu fasaxay oo intaa safaarada la furan ay ka faa'iidaysteen oo lawada fasaxay waayahay adigu gobolkeedaad ka gashayse maxaa lagu sababeeyey markaad asylumkaaga amaba magangelyadaada aad dalbatay ee lagugu soo celiyey hadda dhammaan soomaalida mostly adiga konton iyo xooga aan ku ahaynba dhammaan wax sharci lasiiyo maraykanka soomaalida lama lama wafiyoba sharci laakiin waxaa lasii jiray wadankaa lasii fasixi jiray shaqa noolada la dhihi jiray marka dadka mostly kiisyaala dib u furi jireen kabacdi saasay sharciyo kale ku qaataan marka aniga waxaan ka galay dadkaas kamid ahay dadkaas meeshaan kamid ahay hadee anaga dowladda maraykan nama soo celin kaas haddaan runta ku sheego dowladda soomaaliya na soo celisay bas ayadaa tiri wadanka waa nabad waayahay markaad imika kasoo degteen magaalada muqdisho yaa idin qaabilay se sidee la idin qaabilay dowladda soomaaliya ma idin qaabishay se xaaladiinu imika waa see wax la qaabilay ma laha muqdisho markaan kasoo degnay airport diyaarada markaan soo galnay waxaan dhahnay namayo diyaarada kama degayne qof mas-uula oo nala hadla oo anaga ilaana gobollo iyo wadamaan ka kala imaanay iyo meelo kale fogaan ka imaanay ragaan xataa waxba haysan oo basraa xataa haysan ragaan xataa aan sinti haysan wax dowlad ahaan xataa nala hadla qof mas-uula nala hadla xataa naanu wacanaa daala airways aan ku dhahnay daala airways way baxda waxay dhahdeen waan ku wacaynaa dabcadi nin baa noo imaaday wuxuu dhahay nimanyo banaanka gudaha soo dega banaanka gudaha usoo banaanka diyaarada kumada hadlina gudaha usoo banaanka banaanka dhulka imaada dhulka markaa imaanana meel ka baxaama weynabo isaga dhambaaba meeshii imaanay meegeshaan kusoo galnay waxaa lanahnaa nima qof nala hadlaana u baahana war wax meeshaas ma joogtaan wax nala hadlaayo ma laha meeshii waa soo bixi tagna waxaa ladaha warqadaha aan weyasiin oo travel documentiga haddaan halkaas dhigin gudaha uma gelaysin bu wadanka war warqadaana waxba macnaa ma laha ma warqada haddaan damiis ka saarin oo qofkaas gabadhaas aad loo dhiibin gudaha ma gelaysin warqadihii aan dhahna warqadahan waa warqadihii cadday lahaa dibadda dadka idaacadaha iyo xataa aad ku talahayn warqadahan ugu soo celiseen waayo jaamac haddaan ku weydiiyo markii aad laydii soo tarxiilay amaba laydin soo saaray diyaaradda ee dib laydii soo celinayay ma qaab caadi aad diyaaradda u saarnaydeen mise gacmahaad ka xidhnaydeen oo dadka tiinadaysan oo lasoo xidhay baad haydeen maalintii waxaana lasoo qaaday habeenkii jimc khamiista soo gelaysay lix saaca habeennimaana lasoo qaaday lugaha iyo gacmaha sida waa laga soo katiinadeeyey kursi aad ku fadhiisanaysaa brotherkeygi intaasoo saacaan soo soconay waxaa imaanay shalay saddex saaca waxaa imaanay senegaal senegaala haddana saddex saac sii joognay shalo dhan haddana soo soconay xalay saaka waxaa imaanay haddana nairobi nairobi anagoo sidii uka tinaysan imaanay diyaaddii juba noo imaatay markii juba ay noo imaatay haddana meeshaana lasoo saaray toddoba saac meesha naga soo qaadeen saa saddex labaad saac u imaanay hadda maxaa idiin qorshaysan adiga gaar ahaan haddaan ku weydiiyo maxaa ku qorshaysan dib ma u noqonaysaa mise waxaa ku qorshaysa inaad wadankii joogto od ka tabcato od ku noolaato war niyo aniga niyo wadankaan niyo dhowr iyo toban sano niyo ma arag niyo sida u yaallo meel macnaha noloshiisana ma fahmi karaba dhalinyarada hadda lasoo waxa la keenay iyo iga soo horreeyey iyo kuwii iga soo horreeyey hataa iyo aniga dadka daayay kuwii labadii tribo iga soo horreeyey inta aan garanayo hal qof oo hataa xamar jooga ma laha nin walba meel uu ka baxayo wadanka waa iskaga laam marka ma taa macnaheedu waxa weeyaan inaad ka fikiraysa inaad ku noolaato yan kale mise waad ka noqonaysaa war niyo sagaashan boqolkii waxa u badan taha niyo inaan shan beri sii joogin niyo meel kale ilaahay aan siga si aadan iskaga baxa niyo wadanka amaba kuna maasaan ku noolaada amaba akaaniga noloshiisa